tuulada baarey waxay ka mid tahay tuulooyinka ku yaala duleedka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana tuulada ay leedahay hal dugsi oo qura midkaasi oo ay caruurta ay wax ku bartaan balse in muddo ah waxaa ku yimid hakad waxbarashadii caruurta maadaama dugsigu u baahan yahay dayactir xoogan oo dhinac walba ah si sare loogu qaado waxbarashada deegaanka gudoomiyaha tuulada baarey cumar ibraahim nuur ayaa sheegay in dugsiga uu ka samaysan yahay oo laysku xardhay islamarkaana ay u baahan yihiin in laga taageero dhammaan adeegyada iyo baahiyaha waxbarasho ee tuulada ka jirta wixii oo meesha quusi ah oo ka barakacay oo ku soo noqdeen aada iyo aad ay u fiicannahay qayb aafabaad ayay leedahay oo sii gudbiyo waxay awood ay u weyso laakiin hadda wiil waa leedahay iskuul waa leedahay hadda dadka huuqaya dhisaa ku socota dhis wallaahi hadda aniga hal xabaan ugu yar halkaasa ay ku socotaa dayactirkaas ma hadda wax ma hayn wax saacadii hadda ma hayn wallaahi waxaan ka aan in iskuulki ood buu ahaa oodii waa dintay biyihii wixii fasahaadii xukaa waa isku daba dhacday in iskuulkaas la dhiso si tuulada waxbarashada oo laga qayb qaadan lahay ciyaalka wax lagu baran lahay intaasaan sheegi lahay macalimiinta wallahi mishaara malaha haddii wax soo baxaan oo meelaas ay ka saarsan waxbarashada
si kastaba ahaatee waxaa sanadahan dambe kordhaya baahiyaha la xiriira waxbarashada oo ka mid ah adeegyada muhiimkuwa aadanaha iyo horumarka dalka iyadoo dhinaca kale ay jiraan dadaalo ay wado wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle taasi oo ku aadan in sare loo qaado tayada waxbarashada ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe